madaxweynaha ayaa ka hadlay marka hore shirweynaha wadamada islaamka oo lagu qaban doono jabuuti bartamaha bisha soo socota ee noofembar dalkeennu waxa uu soo dhowaynaya ama uu gogol u dhigayaa toddoba iyo konton dowladood oo ururka iskaashiga islaamka la yidhaahdo waxa aan halkaasi lagu falanqayn doonaa ama lagu lafarguri doonaa mashaakilka ummadda islaamka maanta haysata iyo sidii xal loogu heli lahaa ayuu yahay marka soo dhoweyn wanaagsan iyo la socod inaan lala socdo dadka martida aanan la soo dhoweeyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa dhinac kalena ka sanqadhiyey doorashooyinka baarlamanka ee ka qabsoomi doona jabuuti horraanta sanadka soo socda ee
sanadka cusub ee bishayda labaad waxa aan ka dhici doona wadankeenna cusboonaysiintii baarlama oo shantii sannadood ay u dhammaatay tartan baa dee la geli doonaa axsaabta wixii raqbad u haya inay ka qayb galaan tartankaasi ama loolankaasi ama muxaafid ha ahaado ama mucaarid ha ahaadee ayuu doorashadaasi u furan tahay konton sannadood waxaan ka yarayn dadkeennu uu dooranayay dadka uu doonayo sharcina ku dooranayay nabadna ku dooranayay wax isbedelayay innaga xaggeen dowladda hadday tahay xukuumadda hadday tahay maamulka hadday tahay intuba waxa ay mulsim ku yihiin ama ku khasban yihiin inay xeerkaa ilaaliyaan dadka loolamaya ee meesha yimideena inay si midahata u ahaadaan waxa weeyaan wax waajib ah qasabna ah dadka afduubi mayno cidna afduubi mayso cid dadka caqligiisa iraadadiisa casiimadiisa cidda ka hor imanaysa sharciga iyo dastuurku intuba waa diidan yihi dad la afduubo oo meel lala galana ma wanaagsano mana yeelayno waxaan jecelnahay nin waliba isagoo xora inuu cidda uu doonayo uu codeeyo ayaan leenahay rabadaan muuse v o a jabuuti